wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka maxaa ka cusub dhadhaab waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab aan ku bilownay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga u n c r xafiiskeeda xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa sheegtay in culays ka dhashay dhanka isbeddelka cimilada iyo wasaqowga hawada ay saameyn xun ku yeesheen shacabka ku nool xeryahaasi hay-adda ayaa intaasi ku dartay in barakac ka dhashay rabab xaddhaaf ah iyo abaaro sanadkii hore dhacay ay keeneen isbeddelka cimilada oo si weyn u saameeyey bulshada qaxootiga gaar ahaan caruurta iyo haweenka sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o e-da aadan cabdi cabdulaahi
virginia oo ka tirsan howlwadeennada laanta badbaadada hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r xafiiskeeda xeryaha dhadhaab ayaa mar ay ka hadlaysay isbeddelka cimilada sheegtay in culays badan iyo saamayn taban isbeddelka cimilada ay ku yeelatay bulshada ku nool xeryaha dhadhaab gaar ahaan haweenka iyo carruurta oo ay sida hadalka u dhigtay aad ugu nuglaaday xaaladaha ka dhashay cimilada waxay si gaar ah u tilmaantay in labadii sane ee lasoo dhaafay ay xerada dhadhaab xudun u noqotay laba weji oo barakac qaxooti ah sannadkii labada kun laba iyo labaatanka ayaa sheegtay in qaxooti kasoo gudbay xadka ay wadaagaan kenya iyo soomaaliya oo ka soo cararay abaaro bahsan oo ku dhuftay uu soo gaaray xeryaha dhadhaab halka labada kun saddex iyo labaatankiina roobabka xadhaafka ah ee eliinada oo si weyn uga cortay gobolka waqooyi bari ay keeneen barakac hor leh iyo burbur dhanka hooyga iyo waraaqaha sharciga ah oo soo gaaray qaar ka mid ah qaxootiga ku nool xerada dhadhaab marka ay timaaddo isbeddelka cimilada waxaan u malaynayaa in sannadkii hore labada kun laba iyo labaatanka aan aragnay dad badan oo ka soo barakacay abaaro oo imaaday xeryuhu kuwa oo isku dayaya inay helaan nuuc ka mid ah taageero inta badani dadkani waxay ahaayeen haween iyo carruur waxaan ognahay mar kasta oo ay jirto nuuc kasta oo barakac ah in haweenka iyo carruurta ay yihiin kuwa ugu horreeya uguna nugul ee ay saamayso innagoo isku dayayna inaan ka soo kabanna abaaraha sidoo kalena raadinayna waddo aan ku taageerna dadka ka soo gudba xadka ee kenya yimid haddana mar kale waxaa nagu dhuftay roobabka xaddaafka ah ee eliinada iyo daadadkii soo rogmaday kuwa oo yimid dhammaadka sannadkii tegey si la mid ah haweenka iyo carruurta waxay ahaayeen kuwii ugu badnaa ee barakacay waxaynu ognahay caqabadaha ka imaada barakaca nuucan oo kale ah waxaa jira arrimaha la xidhiidha xadgudubka ku salaysan jinsiga waxaa jira carruurta oo luminaya waxbarashadooda waxaa jira dadka oo ay ka dhumayaan hantidoodii iyo sidoo kale dukumiintiyadoodii muhiimka ahaa waxaa jira saamayn nafsiyan ah oo soo gaari karta qofka markii uu barakaco waxaa sidoo kale adkaatay in dadka markii ay ku barakaceen roobabka ay bilaabaan nolol cusub iyagoo aanan garanaynin halkii ay ka bilaabi lahaayeen iyo sidii wax ay yeeli lahaayeen haddii aad tahay waalid waxaa ku sugaya carruurtii oo kaaga bahan inaad quudiso naftaada ayaa isku dayaya inaad hesho cunno iyo wixii aad quudan laheyd waxaad arkaysaa haween halgan adag ku jira oo raadinaya wixii qutiryoon ay ka dhigan lahaayeen iyo si guud raggii oo ayagana la daaladhacaya inay kaylaan nolol maalmeedka marka uu barakac bilowda mar kasta waxaa lumaya noloshii hore waxaana isbeddelayaa wax kasta oo qofku wuxuu galayaa jawi cusub oo ay adag tahay inuu la qabsada waxay dadku isweydinayaan halkee ayay tahay inaad wax ka bilowda sideese ayaad ugu soo kaban kartaa xaaladdan dadka qaarkood waxaa ka burburi guryihii waxaa roobabkii iyo daadadkii ay ka qaadeen dhikumiintidii muhiimkahaa iyo sidoo kale wixii sharci ahaan ay u haysteen waxa ay sheegtay in sannadkii tegey aanan si wanaagsan loogu diyaar garoobin waxyeelada roobabka iliinada hase yeeshee hadda ay u n haysiyaar ku howlan tahay ka hortegista culaysyada ka dhalan kara roobabka xaddaafka ah sannadaha soo socda si loo xakameeyo dhibaato ka soo gaarta bulshada kaamka sanadkii hore si wanaagsan uguma diyaar garoobin roobabka eliinada hadda meelaha ugu muhiimkasan ee aan doonayn inaan diiradda saarna waxaa ka mid ah inaan ka hadalna waxyaabihii horey u dhacay iyo saamaynta ay reebeen wakhtigan saadaasha hawadu waxa ay caddaynaysaa in ay di'i doonaan roobab laakiin aanay saamayn nugu yeelan doonin annaga oo dhinaceenna aanay roobabka saamayn doonin laakiin qaybo ka mid ah dalka intiisa kale ayaa lagu wadaa in ay roobab ka da'aan sida ay tilmaamaysa saadaasha hawada laakiin si aan nufsadaheenna u diyaar garoobna aanu ugu fogaanno caqabadihiina soo food saaray sannadkii tegey ee ka dhashay isbeddelka cimilada iyo roobabkii mihigaanka ah ee ka curtay gobolka un haysiyaar ahaan waxaynu isku dayaynaa inaan bilaawna wada sheekaysiyo iyo hadalla joogto ah oo aan la yeelana qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan haweenka maadaama ay yihiin kuwa ugu nugul ee isbeddelka cimilada si gaar ah roobabkii xoogganaa ee ka da'ay xeryuhu ay iyagu saamayn ku yeesheen si xilli horeba aan u fahan arrintan si aynu arrinkani ugu diyaargaroowna tusaale ahaan xiliyadii hore diyaargarowga sannadkii hore waxaan ka hadlaynay sidee xerada looga dhigi karaa mid nadiif ah si ay u saamaxdo inay si xor ah u qulqulaan biyaha oo aanay xerada u dhex fadhiisanin meelahan waa meelaha muhiimka aha ee aan doonayna inaan si wanaagsan diiradda u saarnaa waxaan sidoo kale u baahannahay inaan ka hadalna halka aan joogna iyo dhankaan u soconnaa maxaa macluumaad ah oo aan u baahannahay khayraad intay dhan ayaan u baahannahay inaan meel dhigno si aan ugu diyaargarowna iliinada sideen u ilaashan karnaa aanu ku soo ceshan karnaa dukumentiyadeenna iyo waraaqadaha sharciga ah xilliyada roobabka ay socdaan si aysan nooga lumin sideen u hubin karnaa in carruurteenna ay bad qabaan xilliyada roobabka ay da'ayaan oo aanay ku dabaalanin meelaha biyo fariisiinta ah si aanay khatar ugu soo gaarin sidaas darteed unhcr iyo la howlgalayaasheeda kale waxaan aaminsannahay inaan wada hadalla taxano ah oo joogta aan la yeelana hogaamiyaasha bulshada qaxootiga si aan u maqalna dhinacooda aanay isugu dayna inaan dhankeenna usoo bandhignaa macluumaadka iyo aqoonta aan haysanno si aan u muujina diyaargarow madaxa hay-adda u n hcr ee xeryaha qaxootiga dhadhaab william ijulo ayaa dhankiisa sheegay in isbeddelka cimilada ay horseed u noqotay barakaca dadweyne
the impact of climate change is leading to more and more displacement. This could be through famine, people are forced to move their habitual areas of residence. It can be through saamaynta isbeddelka cimiladu waxay horseed u tahay barakaca oo sii badanaya tani waxay noqon kartaa macaluusha annaga oo idin kaashanayna waxaan jeclaan lahaa inaan ka wada hadalna maxaan samayn karnaa koox ahaan ama aan samayn karnaa qoys ahaan si loo yareeyo saamaynta isbeddelka cimilada loona hagaajiyo deegaanka aniga iyo kooxdayda waxaan si dhab ah ula shaqaynaynaa dhallinyarada wax badan ayaanan qaban karnaa weli waxa uu geeska kale carabka ku dhuftay in wada hadalla socda looga arrinsaday in xerada ay noqoto mid isku dhafta bulshada qaxootiga martigelisay iyo qaxootiga taas oo loo arka inay fursad muhiimaha u tahay labada dhinac
So, so that we see what can we do.
tani waa bilow waxaan rabnaa inaan si dhab ah ugu shiraakoonna si aan u aragno waxa aan samayn karno waxaan ka hadlaynay bilowgii in xeradan loo rogo aag dadka qaxootiga iyo bulshada martigelisa ay isku dhafan yihiin maxay tani ka dhigan tahay waxa ay la macno tahay in la wada qorsheeyo in la isu soo dhowaadaa iyadoo oo loo marayaa waxqabadyada kaabayaasha iyadoo loo marayo horumarinta dijitaalka laakiin waxaa ugu muhiimsan in la horumariyo nolosha dhanka caafimaadka ugu yaraan afar xilli roobaad oo aan ka di'in deegaano ka mid ah dalka soomaaliya waxa ay keeneen barakacii ugu badnaa dadka soo barakacay ee xeryaha dhadhaab soo gaaray waxaay u badnaayeen kuwa xoolo dhaqato ah oo ay abaartu ka laaysay xoolahoodii halka kuwa ku tiirsanaa tacabka dhulkana markii roobabka la waayey ay ku adkaatay inay sii wataan falashada beerahooda maadaama dhulka uu qalalay taas oo ku qasabtay inay soo miciin bidaan xeryaha qaxootiga dhadhaab dhammaan dadkaasi markii ay xeryuhu soo gaareen iyagoo ay ku adkayd inay la qabsadaan nolosha qaxootinimo lana daaladhacaya sidii ay ula falgali lahaayeen nolosha adag ee ka jirtay xeryaha dhadhaab xeryahana ka deganaa dhul si iskood ah ay u deegaamaysteen oo ka baxsan xaafadaha rasmiga ah ee qaxootiga haddana sannadkii tegey waxaa si ba'an ugu dhuftay roobka iliinada oo kala tagay cooshada yar yar oo ay gacantooda ku samaysteen faadumo nuur ayaa v o eda sidaan u sheegtay markii ugu horraysay ee la dejiyey xerada cusub ee iflaba xilli ay u baqdin qabtay carruurteeda oo hooyxumo ay uga cabsi qabtay inay u dhibtoodaan aniga hadda gurigeyga qaasan faadum nuur cabdulla haddaan iska hadlo yacni gurigeyga albaabkiisa waa darantii u n-ka darantii xasiiga ii saaran u n-ka aan ku xirtaa habeenkii ula aan gadaal ka soo gelgeliyaa waa lay imaan karaa dumaraan ahay ilmo agoonaan haystaa gabdha guriga ii joogo aniga dumar oo leymo qabo hadda carmala ah garoobaan isurroga iyo jahawareerka ku imaada dhanka cimilada ayaa mar kastahi waxaa ka dhasha caqabado xooggan oo soo wajahaa dadka ku nool geeska afrika aadan cabdi cabdulaahi v o e xeryaha dhadhaab
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan khasiidooyinkii nebi ammaan ee aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee ramadaan
dadkii soomanaaye amarkiisa awgii u oomanaayo way idiin ahaatee afuraa eedaankii la gaariyey afuraa way idiin ahaatee afuraa aadaankii la gaariyey afuraa ummadda islaamka ay afuraa way idiin ahaatee afuraa yahay daraadii dadkiisu manaayo amaarkiisa awgii u omanaayo allahay daraadii dadkiisu manaayo amarkiisa awgii u omanaayo way idin ahaatee afuraay aadaankii la gaariyey afuraay way idin ahaatee afuraay ummada islaamka ay afuraay hadday idin ahaatee afuraa aadankii la gaaraya afuraa soddonka ayaamood kuwii soo adkaysteen ibniisya dhashiisiiba ninkooda gooyo soddonka ayaamood kuwii soo adkaysteen ibnishada siisaba ununkooda gooyo hadday idin ahaatee afuraay aadaankii la gaaraya afuraay hadday idin ahaatee afuraay aadaankii la gaaraya afuraay ummadaha islaamka afuraa hadday idin ahaatee bishan waa cayaantii udgoon uu rasuulkii iqra' loo dejiyayo quraan loo asteeyey bishan waa cayaantii udgoon uu rasuulkii iqrac loo dejiyayo quraan loo asteeye hadday idin ahaatee afuraa aadaabkii la gaareye afuraa hadday idin ahaatee afuraa aadaankii la gaareye afuraa ummadaha islaamku afuraa hadday idin ahaatee
qaar ka mid a dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa sheegay in shaqa la-aanta haysata iyo dhaqaale xumada soo wajahday ay keeneen hoosudhac ku yimi guurka iyo dhismaha qoysaska cusub dhallinyarada ayaa sheegay in kasakow fursadaha shaqo oo yar awgood in gabdhaha ku dhaqan xeryaha qaxootiga ay shuruudo adag oo dhaqaale ku xireen taasoo sii adkaysay isguursiga laakiin gabdhaha ayaa iska fogeeyey eedaasi dhaliilna u soo jeediyey ragga sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o e-da maxamed baaruud xuseen
waxaan ku talinayaa gabdhaha inay wax kasta ay qiimo jaban ka dhigaan si loo guursado uwad badan oo dad loo badiyo raggana waxaan u baaqi lahaa inay wada shaqaystaan ay wax qabsaan saboolnimada duruufta qaxootinimo iyo shaqa la-aanta haysa dhalinyarada soomaaliyeed ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa sabab u noqotay inay qaarkood guurka ka daahaan maxay u guursan lahaayeen lacag la-aan maadaama ay jirto qofka biniaadanka markuu guurka haminayo waxaa waaye markuu lacag haayo wax uu haayo oo maarka iskaafin kara ayuu guursan karaa maadaama ninka haduu ma arka u iskaafin karin guur maba haminayoba waxaa iska gaari kartaa afartan sano soddon sano hadday waxba haynin sidaas ay noqonaysaa dadka iskaabulada waxay u guurla-yihiin dadna waxaa jiro xiriir waqti badan ay wadaan oo u suurtagelino dhaqsi markaas uu u suurtagelino riyadooda iyo jacaylka ay lahaayeen ay markaas ayna calaf isku yeelan waayaan wiilasha ayaa ku dooda in hablaha ay ku xidhaan shuruudo adag oo aysan awoodin inay ka soo baxaan aniga waxaa jira labaatan iyo lix sanaa jira welina ma guursanin cabdi cabdullah cali dhibaatada u weyn oo dadka dhalinyarada la guursan lahayen waxaa waayo lack of capital lacag la-aanaa jirto qof markuu lacag haystuun buu guursan karaa laakiin wadoo waxba haysanin ma guursan karti dhibaatada ee dhalinyarta la guursan lahayn taasaa keenta marka inaysan lacag haysanin oo aysan guursan karin caqabada marka ma gabdhaha keena mise wiilasha ayagaaban isqaamaynin oo cabsanay maay gabar walboo shukaansataa waxay ku leedahay lacag baa u baahnaya dahab baa u baahnaya tiina ma awoodaaday marka waxay kugu qasbaysaa inay waqti qaadato oo lacag aad raadayso sida lacag aad ku helayd aa falankeeda aad gasho kadib aa markaas saas aad ku guursato gabdhihii baa shuruudaas helay oo ku adkeynaya deh qof gabadhi waxay kaaga bilaabaysaa dahab iyo diinar baa kaaga bilaabaysaa adigana qoxooti hata ma awood intay ka keenaysaa marka waxay kugu qasbaysaa in ayaga iska joogaan adinkana annagana iska joogno gabdhaha ayaa dhankooda iska fogeeya dhaliisha loo jeediyey waxay u guursan laayihiin caqabado badan baa jiro oo dee oo dhanka ragga ah oo hadda aniga badanaa raggaan saarayaa waxaa sababay se micnaha hasaabaha kuula wadayaan baa haddana oo dhankiisa waxyaalo badan ka imaanaya waxaa ka mid ah inuu dee uu kula wado dumar badan sida bannaan horta dumarka waxay jecelyihin in keligooda hal qof lala wado marka waxay jecel yihiin in oo keligeed la wado faadumo cabdulaahi ayaa qabtay in guurka uu yahay qadar alle eedana la wada leeyahay xagga alle unba wax walba qoraal yihiin laakiin badanaa waxaa jirto dhibaatooyin oo dhallinyarada iska haysato waxaa jirtaa qof daacad iska ahoo laba qof isla socdaan qof baa daacadda qofna waa daacad maahano lug baa u laaban boqolaal qof waxbuu isla wadaa qofkii daacad ahaa markuu arko qofka inuu lugooyo uu qalbijiye uu kalsooni la-aan ku rido laga yaabo inuu u malay qof walba inuu sidaas yahay qaarkooga isaa oga raageen guurka laga yaabo inay leeyihiin shalayaad saas noqotay haddana hadadeginayaa qalbi lagaa dhaawicina iska leeyihiin qaarna waxaa jirto dhanka ka haysato dhaqaale ahaan aysan u guursan karin waayo guurkii wuu iska qaaliyoobay isubuu noqday dumarkan isku mid ma ahaan qof walba wuxuu le qofta uu raba ay leedahay anisaas baan rabaa ina dhahdo laga yaabo uu saa darteeda uu dib u dhiganayo haddana dumarkana laga yaabaa ninkan ay jecesha inuu waxba haysan haddana ma dhehayso wax ma haysto intaas kuma qaadanayay siday rabtay rabtaa in loo sameeyo rooskeeda u qurxmatii saaxiibteeda si loo dhigay in loo dhigay rabtaa marka ragga qaarkiisana waxaa jirto dumarka aan siday rabaan ayagoo haystaan xitaa oo afar guursisi iyo bilaayo ku jiraan taasna annaga waa necibnahe waxaa iska jecelna rag annaga kii aan guursana inaan isku dhammaysano iska jecel saa dumara masiirkeena iska badan marka qaarna waxay ka cabsanayaan ninkaa waa amuu kula guursada amuusaan ku yeela dibse u guranayaan sidoo kale waxay ku baaqday in guurkaan dhaqaalo lagu xirin marka ani ahaantay waxaan dhihi lahaa dhallinyaro sii loo yahay yaa la isku dhiisku xirin lacagtaas badan iyo waxaas yaa la isku xirin marka guurka waxaa u wanaagsanaa lehe midka ugu lacagta yare marka hala barakaystaan dhihi lahaa nin walbat dhaqaalaha badan ee ku baxay arooska iyo sixir barar dhanka maciishada ayaa xaalada dab ku sii shiday mustaqbalka waxaa inta badan uu u dhismi lahay horta waa dhaqaalo la-aanta wilkii haddii intuu iskuul bartay oo wax bartay oo maantana hadduu aqoon uu leeyahay meel uu shaqo tagan lahayn gabadhina wax badan ay wada socdaan mustaqbalkiisa ma dhisi karo gabadhina ma ku dhiiranaan karto ani ninkaa guursato because of ninkaa noloshiisa kuma nolosheeda kuma filnaba mana kaafin kara faamilkeeda iyo ayadaba taasna guur la-aanta way keeni karta maadaama hadda gabadha markaa doon rabto waa inaad lacag bixisaa aa wax bixisaa haddii waxba ahayni maxaad doonaysa waxaa doonana ma laha midii kale waxaa waayey qofka markuu uu guur uu galaayo hami uu leeyahay waa markuu lacag haayo oo maaragtay iskaafin karo markaas uu haminaya laakiin gabdhahana badanaa shuruudeeda ku xidhaan aniga meherkeeda saanaan ka rabaa afarta intaasoo doolaan ka rabaa markaa qofka qaxootiga ama meelahan joogana ma awoodo sidaas awgeed ayaa dowlimada keenta waxaan ku talinayaa gabdhaha inay wax kasta ay qiimo jaban ka dhigaan si loo guursado uwad badan oo dadka loo badiyo raggana waxaan u baaqi lahaa inay wada shaqaystaan ay wax qabsadaan sidoo kale qaar kamida dumarka ayaa ku dooda in masayrka iyo cabsi ay ka qabaan in lala guursado ay raggii uga maageen sida sacdiye xuseen maxamed oo soo martay guur hore balse kow iyo toban sano kadib hadda weli waa iska bulo sida ay sheegtayna waxaa arrintan sabab u ah cabsi ay ka qabto masayrka aniga waxaan ahay dadka guurka soo maray ee muddo badan joogay aniga waxaan jooga umale koy toban sanaa ku dhawaay aan iskaabula ahay taasna waxaa keeni karto dee dareenkii iyo dhibaatada aniga xaggayga waa maseer maseeraan ka guursan laha sababto waxay tahay aniga nin keliga qabo keliya unbaa rabaa mo nin naag ila guursana ma rabo aniga lacagtana ma daneeyo nin qurux badan ma daneeyo mustaqbalkayga waxaan jeclahay nin aniga jecel oo aniga keliga qabo anaan guursado culimada ayaa dhankooda sheegay in guurku la fududeeyo uu khayrku ku jiro sida ay sheegtay diinteenna suuban waa kan sheekh ibraahim saahid oo ka mid a ducaadda xeryaha qaxootiga ee dhadhaab guurka marka koowaad waa nasli aadam ka soo bilowday oo maaragtay inay isdhalaan aadamaha oo ay tarmaan wax ilaah subxaana wa tacaala u talagalay midda labaadne qaybta muslimiinta waa in cafaafa uu helo qofkii uuna sinaysanin labada arrimood awgood waxay leedahay guurka in la fududeeyo sifo labadii wada loo helo oo haddii la qaaliyeeyo waxaa meesha ka baxayaa maaragtay waxaa meesha ka baxaya maaragtay guurkii waxaa meesha ka baxaya qofkii maaragtay inuu markaa zine iyo uu ku dhaco maaragtay dembi uu ku dhaca imaanaysa iyadoo waayahan dambe guurkii uu aad qaali u noqday weliba khaasatan alaabta guriga la dhigaayo iyo meherkii labadaba qaali ay noqotay aayadda qur'aankan waa ka arkayso wankixu layaama minkum wasaalixiina min cibaadikum waimaa'ikum in yakunuu fuqara'a yuqnihum allah aayadda macnaheeda waxaa waaye ilaah subxaana watacaala wuxuuna faraya in loo guuriyo kuwa aan lahayn maaragtay aan guursanin weli ee wan wanaagsan ee addoommaha ah kuwa in loo guuriyo aayadda gadaal ilahi wuxuu daba dhigay in yakunuu fuqaraa hadday yihiin kuwa waxba aan haysan oo faqiir ah oo waxba aan haysan yuqniihum allah ilaahay baa maaragtay deeqi marka guurka laguma xiro fakri iyo gaajo laguma xiro waana maaragtay koonkan ilaahay baa iskale ruuxii shalay taajir ahaa beri faqiir buu noqon kii faqiirka ahaana beri taajir buu noqon marka nabigan calayhi salaatu salaam waa kan uu leeyahay halaasun xaqun cala allahi cawnahum saddex ilaah subxaana wa tacaala baa u kaalmayni hadday u kacaan saddexdaa waxaa ka mid ah annaakixu yuriidu alcifaafa ninka guursanaayo ee guurkiisa doonaayo in uu maaragtay isku ilaaliyo oo uuna ku dhicin zina iyo xumaan uu ku dhicin sheekh ibraahim ayaa waalidiinta baaqu daray waalidiinta gabdhaha iyo wiilasha dhaleen waxaan ugu baaqaynaa inay guurka ay fududeeyaan inkastoo waaga hore waalidka uu guurka gacanta u jiray oo gabadhiisa asaga u guurin jiray wiilkana aabihii uu gabadh u dooni jiray laakiin waayahan dambe waxay noqotay aabow ilo ogow gabadh iyo wiilkii baa soo wada hadli markay soo wada hadlaan wixii ku heshiiyaan bay kuula imaanayeen aadi waxaa iska ta unshaahid laakiin taa waxaa ka fiican talada markii lagula imaado nafteeda inaad gacanta ku dhigto oo gabadhaha waagan dambe aad bay u hanqaltaagaan yacni hiblaahi baa gurigeeda waxaa la dhigi waxaan aragnay gabdho badan oo guurkooda intuu saa kusoo afgalay hadhow dambe wiilka isku gafeen alaab yaroo guriga la dhigi lahaa bes marka aabbaha inuu adkaado mideeda kale gabadha iyo wiilka labada adaa dhashay gabadha saad wiilka ugu guuraysa iyadana ugu guuri wixii hantiyooda heli karta gabadha u hur wixii ka dhinaada ninka adi maarata ou dhammaytir taasaan faraynaa waalidka inay guurka aad u fududayaan iskaabulonimadu waa xaalad adag oysan cidna dooranin balse rag iyo dumarba ay jecel yihiin in ay mar uun ka diga rogtaan kuwa aan guursan nolol adag oo xun waaye maadaama anaga aan hadda soddon iyo afar aan marayno ilaa hadda waxba aan arkin waxaan dhihi lahay dadka oo maaragtay waalidiintii aan ku tashan lahayn inay waxna siiyaan ama wax noo qabtaan aan jeclaan lahayn waalidiinta ayakaa waxba haysanin marka waxay noqonaysaa in maaragtay nolosha iska adkaato oo waxba la qabsaninba oo la iska joogo si kastaba ha haatee bulshada ayaa loogu baaqi inay guurka fududeeyaan oysan caqabad ku noqon maxamed baaruud xuseen v o a dhadhaab
guud ahaanba dhegaystayaal barnaamijkeenna iyo idaacaddeenniyo habeennimo waa naga intaa inta ka horeysase waxaannu idinkaga tegaynaa mid ka mid a kaalmihii nebi ammaan ee aan ugu talagalnay bisho barakaysan ee ramadaan
Thank you.